bismillaahi araxmaani araxiim halka aad naga dhegaysanaysaan waa redio cegaag barta internetka ee cegaag dotcom dhegaystayaal waxaanu idiin haynaa war dhilale oo naga soo gaaraya dalkii hooyo oo aanu aad iyo aad uga sariiganay inaannu idiin soo gudbinno balse ay ka fursan weyday inaannu hawada idiin soo marino dhegaystayaal xalay ayaa waxaa ku soo guureeyey ama ciidamada somalilan ay ka soo guureeyeen magaalada lascaanood iyagoo isweer ka qabtay tuulada dhabasaar waa berigii markii uu waagu dilaacay ayaa ciidamada somalilan iyo maleeshiya beeleediyo ku urursanaa tuulada dhamasaar oo oo oo niyad ahaan taageersan maamulka puntland fodestaren wax yar kadib ayaa maleeshiya beeleedyadii laga awood badiyey maleeshiya beeleedyada oo wixii dagaalami karayay ay dagaalameen wixii kalena markii ay baxeen ama ay rasaasi ka dhammaatay la qabqabtay waxaa kale oo iyagana la qabqabtay dadkii degganaa tuulada oo iyagu aan khabar maafish ahaa ama aan iyagu waxba war u haynin oo ku soo cararay goobtii rasaasu ka dhacasi bal si ay u ogaadaan wixii waxa dhacaya ayaa iyagana maxaabiis ahaan ciidanka somalilan uga qabqabsaday ilaa haddeer kama hayno warar sugan oo oo sheegaya inta ka dhaawacantay inta ka dhimatay ciidanka somalilan balse wararka xaqiiqada ah ayaa ee la hubo ayaa waxa ay sheegayaan in maleeshiya beeleedyadii meeshaa ku urursanaa in ninna uu ka dhintay mid ninna uu ka dhaawacmay raggaa la qabqabtay ee maleeshiya beeleedyada ah ayaa waxaa watay korneelka loo yaqaano dayr cabdi iska toos dhinaca kale xarunta gobolka sool ee magaalada lascaanood ayaa iyadu la sheegay inay aada u degan tahay balse ay tahay meel lagu kala tegay ama lagu kala cararay mar aanu la xiriirnay magaalada lascaanood ayaa waxaana loo sheegay in magaaladu haatan tahay magaalo dayrad ah ama aysan cidiba joogin cid dhaqaaqasaana aysan jirin wax walbana ay xiran yihiin xagga kale ee maamul goboleedka puntland ayaa waxaana loo sheegay in ay ciidamo keeneen tuulada loo yaqaano gambadhan ama gabadha iyada oo noo xaqiijiyay oday wargal ah oo ku sugan magaalada lascaanood inaysan ciidamada puntland marnaba ay soo dhaafin tuulada gambadhan dabadhegaystayaal wararka laysla dhex marayo ee ka imanaya gobolka sool ayaa xaqiiqadii sidaa u dhow iyada oo wararku aysan weli soo soo kala caddaan ayaa waxaa haatan la xaqiijiyey in gurmud u dhashay ama u badan beesha uu ka dhashay dayr cabdi iska toos ay haatan ka tageen magaalada buuhoodle iyaga oo ku sii jeeda tuulada dhabansaar oo haatan gacanta ay ku hayaan ciidamada somalilan mar aanu la xiriirnay tuulooyinka ku hareeraysan magaalada ama tuulada dhabansaar ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen ama noo sheegeen in ciidamo ciidamadan ama maleeshiya beeleedyadan ay ahaayeen ciidamo aan u qalmin ama aan la dagaalami karin ciidamada tiknikada ah ee somalilan balse ee la yaab la ahayd sababta meesha loogu ururiyey iyo waxa ay ka qabanayeen meeshaasi waxgaradka deegaanka ayaa ku tilmaamay arrintaasi inay tahay wax caqliga bila'aadanka aan geli karin balse dhegaystayaal waynu ka war dhowrnaa wararka ka imaada ama wararka iska soo tara goobtaasi oo aan haatan wax faa'iidaah u haynin ummadda ku dhaqan mandaqadaasi wixii warara dhegaystayaal kala socda cegaag dot com waanaad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu